dumarka Soomaaliyeed ayaa ah kuwo inta badan kaga duwan haweenka dunida saarashada cilaanka muddooyinkii dambe waxaa soo badanayay gabdhaha Soomaaliyeed ee baranaya habka kala duwan ee loo qurxiyo dumarka gabdho badan oo ku nool geyiga Soomaaliyeed ayaa fursad ganacsi u noqotay furista goobaha lagu qurxiyo dumarka kuwaasoo isugu jira gabdho waxbartay iyo kuwa aan waqtigu u saamixin inay wax bartaan balse taa beddelkeeda ku dhiiriday inay la yimaadaan hal abuur ay noloshooda iyo midda qoysaskooda ku maareeyaan haddaba waxaan wareysi la heshay qaar ka mid ah gabdhaha ku nool degmada Dowble ee iyagu fursado shaqo abuur u noqotay inay furtaan goobaha kala duwan ee lagu qurxiyo dumarka waxay u dhaliyay inaan shaqaysto marka hore iyadii gabdho inay ka faa'iidaystaan ana iga faa'iidaan ayagana aan ka faa'iido inaan shaqaystaa aan damcay marka ciddeen inaan u shaqeeyo waa inay suurta gashay alxamdulilah mar waxaan ku iminaya inaan gacanteyda aan ku ceelbaxo gacanteyda aan ku shaqaysto alxamdulilah haddana waan ku ceelbaxay meel ayaa ii furan ganacsi haa gabdhaha hablaha ku nool deegaanka waxay u tahay bilic iyo qurux dumar fursad shaqa ayaa waay in badan bay iska maalgeliyeen dee fursad shaqana way u noqotay meekaabkoo kaleeto wuu kala yahay meekaab shan doolaraa jira ku toddoba doolaraa jira ku toban doolaraa jira magacaygu waa farxiyo maxamed mukhtaar waxaana joogaa saaluunka ku yaala magaalada dhobley cilaana ka mid ah meekaab madax galaan waxyaalo badan oo saaluunka lagu qabta dhaqitaan dumarka ah oo lagu qurxiyaa meekaabka marnaa labiska gabdhaha taashka iyo wax walbaan haynaa hamigeyga ani ahaa way jirtaa waalidiinteyda ku biilaa ani waxaa rabaa ku kataa nolosheyda ku maareeya waxaan ka shaqaysto magaalada waxaa laga furay meelo dumarka lagu qurxiyo oo dadka xifradaas u leh la shaqaaleysiiyo marka saas awgeeday igu hirgashay inaan ka shaqeeyo maadaama xirfadan ay tahay xirfada keliya aqoonta u leeyahay nolosheydan waan ku maareeyaa shaqadan horta waa shaqada keliya aan xirfada u leeyahay nolosheyda iyo tan qoyskeygan waan ka maareeyaa insha allah waxaan rajeynayaa intan inka badan inaan horumar ka gaaro hadduu ilaah yiraahdo